mahadsantihiin marka horeysa waa idin salaamaya guud ahaan runtii idaacadda iyo dadka soomaaliyeed ee naga dageysanayo madaxweynuhu iclaamintii hadda dagaal in lala gelayo dowladda maaragtay wakaa kasoo horjeeda mushkilada keliya ee aniga aanu arkay inay ahayd ama aragtidayda maaragtay aan ku salaysiin lahaa in sidii aan ku nafiyin ciidan in yani si xoogaa ka mal marin habowsan ama si ka maldahan inay maaragtay iclaamintaasi ay u dhacday maxaa yeelay ninka adiga idinkala dhexeeya ama idinkala dhexaysa colaad ama dagaal de waxaa la arki jiray in loo maaragtay loo tabaabushaysto marka hore marka kale loo diyaargaroobo marka saddexaad marka cadowgaa ee adiga aad doonaysid inaad dagaal kusii qaadid in laga fikero oo aanan la ogaanin wax jiraa oo adiga marka meesha adiga aad rabtid inaad yani aad dulaan aad ka qaadid iyo goortaad adiga aad duulaankaaga aad qaadaysid waxaan arki jirnay ciidan isagoo wixiisii oo dhan ay sir ay u yihiin laakiin xoogaa meeshii sidii hadee arooskii oo kale ee inta la dimo oo la yidhaahdo ogaada maahina imaada beri dambe aroosaa jiro in haddaa xataa ciidamadii isbedel ka socda oo taliyaashoodii haddana dhinacyiga laga kala maartay wareejinayo iyo wixii hadda aan hadda aan dhihi lahayn waa un maaragtay ciidamadii waa udan yihiin oo kolay xataa mushaharooyinkoodii oo weli ciriiri kaga jeero oo habdi waayo markaan aanan la dhihi karin haddana in isla markii dagaal la iclaamiyo aan loo diyaar garaysnayn ama loo tabaabushaysan ama aanan maaragtay laisla wadan meel dhigan ayaga iyo dadkii baanduulayaal ama ka noqon lahaa iyo weliba hadda meelaha eedayaalkaasi dadkaan iyaga looga qaadayo aanan ku koobnayn meel kooban oo markaa la yaqaano oo cayiman oo dalka oo dhan qaybihiisa kala duwan ay ku sugan yihiin dalkana wada maamul goboleedya miran maanta uu wada yahay marka xoogaa waxaad moodaa meesha fugayd yar oo dadka badi ee aada ay arrintaasi mar weliba hadalhayntooda ay u badan tahay in ay dhacday oo taana laakiin wa tahay ka tahay maaragtay arrin farsamo
haddaan kaa dhex galo xildhibaan dalxa madaxweyneyaashii ka horeeyey farmaajo sida madaxweyne xasan iyo shariif sheekh axmed iyo cabdullaahi yuusuf iyo dagaal way iclaamin jireen dalka ciidankana way gashan jireen xitaa iyadoo aan diyaar loo ahayn mararka qaar oo dagaalka xagga miidiyaha loola jeedo marka maxaad farmaajo oo keliya u dhaliilaysaan idinka baan kuu sheegayaa annaga iyadoonan diyaar garoobin annaga sheekh shariif intuu tuuta gashto ayuu frontak maartay ciidanka uu ugu tegi jiray madaxweyne xasan sheekhana afgooya helo qatar buu ku tegay ma garatay waa gartay dadku nin walba waxa uu yahay in la tilmaamo ayaa wanaagsan cabdillaahi yuusufna isagaa military ahaa oo xamar waan ognahay sida isaga uu oga baxay dagaalkii dowladda etoobiya ee iyada ay ka dagaalamaysay xamar gudihiisa iyo colaadii isaga keentay inuu iscabsiyo dadka xukumaalka u ah aan badi soomaalida haddii wax laga waraysta aanan hadda badi aan wax ka ogeyn inta yaree la dhihi karo oo leadershipka markaasi ka tirsanayd ayaan kamid ahay oo lacaasay inuu iscasilo soodihii keenay waxyaabo fara badan baa dadka qaarkood hadda iyaga aanan u qiimaysteeno ma taalo meesha tan iska maartay hebelba waa sameeyey adigana sameyn annaga farsamo ciidan iyo waxaan ka hadlaynaa iyo dadka dowladda eeeeda ay la dirirayso sida ayaga ay iyaga ay u haraysan yihiin adigana kasoo qaad ceelbuur maalintay kasoo baxeen dadka kale maalintii kalena galabtii waxaad moodaa in ayaga kusoo diyaargaroobo la yiri oo ama xilwareejin lagu sameeyey horay maalintii ka taagnaya meeshay maanta dowladda ay ka baxdo aroortii ayaga way taagan yihiin duurtii arrimahaasi waayo wax taagan maaha arrimo siyaasadeed waa arrimo farsamo ciidan oo dadkii naga bariya oo military aana garan kara military ayagaa habeen is-afgarad xataa samaysta ayagoo isla wada jooga ayaa nin weliba caawa markuu isaga meesha uu imaanayo isagoo iska socdo iska hambash hambash leeyahay meesha soo gelin xerada af la yaqaano oo ayaga isku yaqaanaan ciidanka marka annaga iyadoo aananba iska waraynin kuwa xamar joogay goobaad iyo meel welibana nin walba siduu ku joogo alla ogyahay iyo xaalada ciidanku aan ka warhayno marka kullaybu wax meesha timid in loo arko yani in waktiga wax la iclaaminayo inaysan iska noqonin wax maaragtay idaacad ka sheega cadowga nimankani ma aha dadkii afka laga handadayo oo inta wax laska sheego oo la yiraahdo oo daa lagu waarinayo idinkana waa garan kartaan culayskoodana dadku way ogyihiin nin weliba oo mas-uul ahna maskaxda wuu ku hayaa waxa meesha dad inta lugaha cagaa loogu dhudhufto oo iska yaacayo inaysan ahayn oo dad wax ayaga isku hubaan kusoo dagaalgala inay yihiin qof welibana waa ogyahay kan ugu yarna waa ogyahay iyo kan ogeyn dalka marka hadlayo maaha waa arrimo siyaasadeed waa arrimo farsamo ciidan ayada lalaa haddii kalene in xeradii ciidamada ee qalabka sida soomaaliyeed ee nacnaca ku tilay in maalin cad inta la galo oo ayada maaragtay dhexdeeda laga rido maaragtay maaragtay fal oo maaragtay iyo qaraxyo maaragtay oo dambiyeed inuu ka dhaco yani adiga isweydiin marka intaanan la gaarin afgooye haddii xerihii xamar ku yaala dhexdooda la galay adiga arrintaasi jawaabteeda sii marka iyo dalkoodan aan ka xoreynayna bay isqaadayso watay gabagabadii marka maxaa iska quseyn karaya madaxweynaha hadalkiisa iyo weerarkii shalay ka dhacay warshada nacnaca ee banaadir xaggaas
kuu sheegaya anaga dawladana wakti bay qabatay iyagana wakti bay qabteen ma garatay ayaga jawaabtii anaga iyaga ay bixiyeen waa aragnay basiiradeeda ma garataya marka kullaybu wax meesha timid in loo arko yani in waktiga wax la iclaaminayo inaysan iska noqonin wax maaragtay idaacad ka sheega